xukuumadda washington ayaa soo jeedisay in xilka laga qaado mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xabashida itoobiya kuwaasoo ay ku eedeysay inay geysteen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha mas-uuliyiinta oo aan magacyadooda la sheegin ayuu mareykanka ku eedeeyey inay ku kaceen tacadiyo ka dhan ah bani-aadannimada si gaar ah xilligii uu socday dagaalkii u dhexeeyey tigree iyo dowladda itoobiya haweeneyda ah madaxa xafiiska dembiyada caalamiga ah ee mareykanka ayaa sheegtay in itoobiya ay weli ka socdaan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka iyadoo si gaar ah u sheegtay gobolka tigree dowladda xabashida itoobiya ayaa ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka soo saarin hadalkan kasoo yeeray xukuumadda washington waxaana dowladda mareykanka qudheeda ay ku kacaysaa xadgudubyo ka dhan ah muslimiinta taasoo gumaad aan kala joogsi lahayn u geysanayso dad aan waxba galabsan iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtanta gumaadkaasi marka laga yimaado xarakaad jihaadi ah oo sheegaya in aan looga hari doonin dulmiga ay geysanayso dowladdan